Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayo dugsiga farsamada gacanta oo laga hirgeliyay xaafada Buundaweyn isla markaana lagu baran doono xirfadaha farsamada gacanta gaar ahaan tolista dharka. Munaasabada lagu daafurayo dugsiga farsamada gacanta ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga, gudoomiyaha xaafada Buundaweyn ee magaalada beledweyne, dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada. Maamulaha dugsiga farsamada gacanta Xasan Cabaas ayaa ka waramay waxyaabaha lagu baran doono dugsigan.
dugsiga Cabaas Subeer Taylor lagu baran doono barashada harqaanka dharka tuliinka ragga iyo dumar rag iyo dumarba lagu baran doono insha allahu tacaala waxaan leeyahay bulshaweynta ku dhaqan magaalada beledweyne oon ugu hambalyaynayaa in aan soo saari doonno arday anfici doonto bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne asigana is anfaco ayaan soo saari doonaa alla tabaaraka wa tacaala hadduu yidhaahdo Gudoomiyaha xaafada Buundaweyn Saada Xasan Macalin iyo qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa soo dhaweeyay dugsiga farsamada gacanta ee la daafuray.
dhalinyarada loo sameeyey wax- waxbarashada oo arkaanka firfirshada waan u mahadcelinayaa maadaama uu yahay wiilkan wiil yar oo dhalinyaro ah xirfadana u keenay dad dhalinyaro ah waan ugu mahadcelinayaa maasha allah aan leeyahay midka kale waxaan leeyahay insha allah gabdho iyo wiilna maadaama ay yihiin waxaan ficnaan lahayd gabdhaha si fiican loogu soo badiyo dhalinyarada sanadkan jirta shaqo ma haystaan haddii shaqo abuur loo sameeyo hadhow waxay bartaanay meel la tagaayaan Ee, waxaan leeyahay insha allah maadaama uu meeshaan noo furay xasan yare waxaan leeyahay kuwo kaloo badan inay furaan insha allah xaafadda buundaweyn ahaan in laga furo meelo badanoo oo laga furo farxash- farshaxanka lagu barto maadaama hadda harqaan keliya inta uu yahay in lasii furo waxyaabo kaloo badanoo dhallinyarada ay ku mashquulaan Een, waa- waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa ninkii fikirkan keenay oo furay een, arrintan quruxda badan ee, oo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Ina- in ay ka soo qayb galaan ama ay wax bartaan ayagana aad iyo aad ayaa u bogaadinayaa Een, waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa een, ninkii fikirkan keenay oo fikraddan quruxda badan iyo farsamadan soo alifay waxaa waaye ninku dayasho mudan een, insha allahu tacaala waana nin la la garab istaagan yahay mar walbana waxaan rajaynaynaa inuu xaafadda buurdaweyn qeybeeda kala duwan inuu meelo kaleeta oo ka furo hadday ahaa lahaayeen dumarka hadday ahaa lahaayeen dhallinyarada shaqo la-aanta ah si ay bi- een, dhallinyaradeennana waxaa u- u- waxaa uu bogaadinayaa inay ka faa'iidaystaan la joogo maaragtay ama laga hadlaayo arrimahan ee maaragtay ee farsamada ama ee haddii aan lagu diidin waxbarashada ee gacanta waxay aada muhiim ugu tahay dadka dhallinyarada ee waxaan rajaynaa inay ee, maaragtay fursad u tahay Dugsiga farsamada gacanta ayaa la rajeynayaa in dhalinyarada lagu baro xirfadda dhar tolista si ay ugu shaqaystaan.